ayb marka ninkaas marka imaamu saabuni kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabi alxadiid waxaa kaloo wuxuu ku sheegay ninkaas marka labaad marka way doodeen markaasaa ninkii ahluxadiidkaabaa xadiisu sardiyey xadaanaa fulaan buu yidhi markaasuu dha ilaa mataa xadaanaa markaasuu yidhi qum yaa kaafir istaaguu yidhi gaal ka kacu yidhi halkaan weligay gurigeyga cid kama eriyeen yidhi ilaa midkaan ma ahan wax xunuu ka dareemay marka qaraa'in iyo kolley uu ka arkay oo aan wanaag badnayn waxaa kaloo a'immadu ay wariyeen ibnu abi fatiila ibnu abi qutaylana waa la sheegay nin la yidhaahdo in imaam axmed baa loo sheegay waxaa la yidhi ninkaa ibnu abi fatiila ibnu abi qutayla yaa waxaa la yidhi ahlu xadiidka agtiisa lagu sheegay markaasuu yidhi ahlu lxadiidi qawmu suu'inin dad xun waa yidhi ahlu xadiidka cumuuman dadka ahlu xadiidka wuxuu yidhi dad xun waa markaasuu imaam axmed waxa uu yidhi zindiiqun zindiiqun zindiiq intuu istaagay marada jafjafta yidhi zindiiqun zindiiqun zindiiq baraka malo waa zindiiq yani xadiidka nebigow nacaa saasaa laga urina ma ogtahay marka calaamat ahlilbidac alwaqiicatu fi alasar marka lagu leeya taas waa ninkii xadiidka ay xambaarsan yihiin dartood darteys u noco iyo inay dadka gaarsiinayaan darteed u noco waa kuwaan hadda aan yani dad badanoo waxaa jira dadka ku necban wax kaleba aan ku necbanayn kownuka adiga aad tawxiid sheegaysid axaadiidka hala raaca a leedahay taqliidka aad ka digaysa ee uu ka digaayo qofka oo kale kuwa noocaasoo kale u necban dadka culamaaulxadiid qaabkaas u necban waa kuwaas weyaan marka calaamatu ahlilbidac alwaqiicat fi alasar way soo yihiin wata'awul alqabiixi bay arkaan shayga xun in la awilo calayhim iyaga korkooda ayb waxaa soo socotay walkafa in laga haro oo laga aamuso laga afhaysto can ilwaqiicati fiihim ku dhexeed asxaabta lagu dhaco nacam wa ta'awuli alqabiixi in shay qabiixa lagu fasiro calayhim iyaga korkooda yani shay qabiixa in iyaga korkooda lagu sheego oo lagu fasiro oo asxaabtii yani lacaayo oo wax qabiixo laa'iq aan u ahayn asxaabtii lagu yiraahda markaas nacam taa marka waxay noqonaysaa iyadana taa waa la reeba saa darteed culummadu waa ka digaan masaalib asaxaaba yani dad waxaa jiro masaalib asaxaaba alifay kutub la yidhaahdo asxaabta ceebahooday alifeen marka kaasoo kale de wax qarab xunoo u danleeya lama ogola marka in laga sheekeeyo shay marka nuqsaan ayaga ku ahna lama rabo lamana ogola dunuubtii ka dhacday asxaabta maalan calaa sabiili tanaqus in loogu sheegana ma banaano asxaabta macsuumiin ma aha nagu ma aaminsanin asxaabtu inay saxaabi saxaabi inuu macsuum oo mid kastaa yahay ma aaminsana ahlu sunnada qofka saxaabigaa dembi waa geli karaa laakiin maca kownihii ou dembi galay haddana ma gaarayo qof kale ma gaari karo oo aan saxaabi ahayn sababtoo adiga fiiri saxaabada kuwooda xataa lagu ibtileeyey inay masalan inuu zinaysto maacis oo kale inuu zinaystaa lagu imtixaanay maca daalika markuu zinaystay iimaankiisii iyo wanaaggiisii muxuu keenay inuu nebigiisu dhiibay sala allahu calayh waali wasalam oo weliba uu yidhaha dhagaxa laygu dilo nebiguna uu leeyahy war amaadan amaa dhunkootay keliya oo aadan oo aadan u tegin maya ilaa marka dambe uu yidhi xataa marka atacrifu zina war zina ma taqaan waxa la yidhaha intaa nebiga uu rabo inuu xoogaa u ceeb asturo markaas isaguna uu leeyay maya yaa rasuulallah iga gud naagtii khaamidiyada ahayd iyadana sidoo kale iyadoo uur lay nebiga u timid uurkan zina waayo tiri yaa rasuulallah xadka iga og markaasuu yidhi orod bax soo ilmaha deji soo nuuji laba sano kadib haddana u timid bacda alfidaam intay ahaataba ayay u timid nebiga sala allahu alayh ali wasalam qofkaasoo kale dembiga ou galay marka fii xaqii waxaa weyaan marka dembigaas tawbadii tawba weyn ayuu ka dabageeyey tawbadaas marka iska dhaaf halkaas dembiye dunuub badan baa laga yaaba in lagu dhaafo saa darteed asxaabta marka la fiiriyo dembiga qaarkood ay samaynayaan waxaa ka badan jaanibka ay yani diinka u gargaarayaan oy diinka uga dhaqmayaan yo aad uga badan marka lidaalika culamada waxay dhahaan dunuubta asxaabta ka dhacdo waxaa lagu dhaafaa imaa tawbo ay tawbo keenaan cid tawbo uga owleysan maa jirta asxaabta waa maya waxaa lagu dhaafi karaa masaa'ib ayaga ku dhacda waxaa lagu dhaafi karaa duco nebiga u duceeyey ayaa lagu dhaafi karaa waxaa lagu dhaafi karaa muslimiintan oo ayay laftirkooda u ducaynayan mar walba asxaabta waxaa lagu dhaafaa yani masaa'ib isaga ku dhacday oo uu soo maray waakada waxaa lagu dhaafay xasanaadkii tirada badnaa u kasbaday beder oo kale markii ninkii xaadib ibn abi baltaca dembigii ou galay nebiga muxuu yidhi lacala allaha alaca calىa quluubi ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum fainii qad gafartu lakum aakaas beder ou ka qayb galaa dunuubtii dhan loogu dhaafay ayaa dembi weyn oo hadda dembigaasoo kale ninka galo dil waa dil waa jaajuusnimada qofkii muslim jaasuuso qofkii gaal u jaajuuso oo cawraat lmuslimiin gaal u sheego oo muslimiintii jaasuus ku noqdo oo gaal u jaasuuso xaakimka islaamka haddoo qabto waa dila qisadan xaadib laftirkeedaana loo deliishadaa lanna cumar wuxuu yidhi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq idhaafuu yidhi munaafiq aan qoorta ka gooye nebiga wuxuu yidhi daa xaadib maxaa looga dhaafay dilkaas inuu kownuhu bedri inuu yahay dembiga dhan taasaa tartirti iyo isagoo weliba aan udan lahayn nifaaqna kama ahayn sida uu sheegayba lidaalika marka iyagu waxyaaba mawaaqiftaasoo dhan baa dunuubtoodana lagu dhaafaa saa darteed ma bannaana in masaalibtooda oo laga sheekeeyo oo layihaa saxaabi hebel saasuu sameeye waa zinaystay hebel asxaabta waxbay xadi jireen in layihaa asxaabta waa zinaysta jireen in layihaa khalad waa taasoo kale nacam waana waana waqiicatun fiihim iyo tasaahul jaanibu saxaaba lagu samaynayo mana ahan saa in la yaha dadadka qaar waa ku arkaysaa ayagoo ku dhahaayo maalan asxaabtaba waxaa laga helay dad zinaystaan laga helay yacni kownuu marka asxaabta waa zinaysan jireen nuqsaan camal ayay u muuqataa marka inuu nuqsaanta asxaabta ku sheegana ma fiicna wata'awul alqabiixi qabiix in lagu wata'awuli alqabiixi iyo in yacni waxay ka dheeraanaya in lagu shay qabiixa lagu fasiro calayhim iyaga korkooda wayakiluunahum way u tala saaranayaan fiima jaraa baynahum wix iyaga ka dhex dhacay cala tawiili tawiil korkiis uga dhacay ilallahi bay u tala saaranayaan caza wajal wixii asxaabta ka dhacay ee tawiil uga dhacay asxaabta ilaahay bay u tala saaranayaan asxaabta wixii tawiil uga dhacay maxaa kamid xuruubtii ka dhex dhacdo tawiilow mid walbaa ku sameeyey marka waxaa la odhanaya mid walbaa mujtahidow ahaa makfuurna waa mid walba kii xaqa lahayna laba ajarow leeya kan kalena hal ajar khalaas mid la ceebeynayna ma jiro laakiin inaysa dagaalamina fiicnayd taa iyada waa la dhahayaa sababtoo nebigaa xasan ku ammaanay dagaal la'aanta xasan ku ammaanay nebiga calayh isalaatu wassalaam maca luzuumi اljamaacati iyadoo jamaacada la laazimaayo jamaacadan waa tee marka jamaacadan waxaa weeyaan waa maa ana calayhi اlyawm asxaabi wixii nebiga uyimid wixii nebiga iyo asxaabtiisa jamaacadaas berigaas jirtay ee halka ahayd ay ku taagnaayeen in la laazimo oo lagu taagnaayo ama jamaacada waxaa lagu macnayn karaa culummada culummada muctabariinta ah ee diin halaal miiradnimo iyo diin lagu yaqaano waxa ay ku taagan yihiin in la laazimo ay ku ijmaacsan yihiin ijmaaca in lagu jiro taasay arkaan macno marka tafaruq waa mamnuuc dadka muslimiintu inay tafaruqaan oo ay boqolaal axsaab kala yeeshaan oo ay yacnii xisbi walba fikrad oo dadka ugu yeeraayo ma bannaana oo dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay ahaadaan jidkoodu waa hal halkaas jid inay raacaan kaasna ay ku walaaloobaan markaas ayb haddii la yidhaahdo marka muslimiintii hadda waa dhibaataa lagu hayaa oo yacni gaaladii baa dhibkan ku hayso oo so uma jeedid gaalada waxaan maxaa looga hadlaana waxaa laleeyahay da gaaladu waa ay dhibkooda ma waxuu nooga yaraana inaan tafaruqno annaga annagoo aan annagoo midaysanan ka adkaa karnaa oo diin ku midaysan maahane annagoo boqol nooc kale oo boqol fikrad kala wadanna ma gaalo iska celi karno aslan marka waxaa wey mas'ale asaasi a masaladaas iyadaa dadka muslimiinta diin kuma kala tegi karaan inay diin ku kala tagaan uma banaana hadday ku kala tagaanna gardarro unbay ku tahay taa iyadan marka in la ogaado aayado badan baana u daliila ilaahay uu yidhi in aladiina faraquu diinahum wakanuu shiican lasta minhum fii shay walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiican kullu xisbin bima ladayhim farixuun kuwaasoo dhan waxay daliil u wadataa inaan gaalada lagu dayanin gaalada ayaa tafaruq samayso muslimiinta marka tafaruq looma rabo marka maxaa lagu wada joogaa laakiin alkitaabu wasunna calaa fahmi saxaaba taasaa lagu wada jooga watacafufi maca tacafufi lala qabo dhowrsanaan filmaakali lagu dhowrsado yani waxa la cunaayo walmashrabi iyo cabitaanka iyo walmalbasi waxa la xiranayo halkaana sheekh wuxuu leeyahay xaaraan in layska ilaaliyo oon la cunin la cabin la labisanin xaaraanta taa marka waxaa weyn iyaduna waa ahlu sunna waxyaabaha ay arkaanay ka mid tahay wasacyi maca asacyi ama wasacyaba ay arkaan in loo degdego fii camali اlkhayri camalulkhayrkan in loo degdego oo aadan wahsanin acmaalu اlkhayr walbiri in loo degdego oo allana subxaana watacaala saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduhaa ka cardi الsamaaءi walardi ciddat liladiina aamanuu biاllahi warasulih saasuu yidhi alla subxaana watacaala wاlmra bilmacruufi bay arkaan macruufkoo la faro wالnahyi can ilmunkari munkarkoo la yska reebo ayay arkaan wاlcraada iyo in laga jeesto can iljaahiliina jaahiliinta in laga jeesto sheekhu halkaan wuxuu ka qaatay khudi اlcafwa wأmur biاlcurfi waأcrib can اljaahiliin marka wاlamr bilmacruuf ay arkaan alamru bilmacruf nahy can ilmunkar laba nooca waaye macruufka iyo munkarka laba waaye macruuf iyo munkar ayagu daahir ah macluum min addiini bidaruura ah nin kastaa kaas dadka waa u sheegi karaa masalan salaada oo kale inay waajib tahay zinadu inay xaaraam tahay qofka waa u sheegi kartaa adig inaad cilmi yeelataa shardi maaha markaas war salaada tuko hebelow in taariku salaada salaada tuko inaad dhahdaa cilmi uma baahnaad qofka muslimkaa ugama baahna laakiin tafaasiisha shareecada shaygan dembi miyaa mase dembi ma aha ninkii yaqaan unbaa dadka reebi karma walidaalika munkarka alamru macruuf wanahyu can ilmunkar fiqhigiisu waxaa weyaan waa fiqhi daqiiq ah tafaasiishiisuna intan ay aad uga badan tahay qofkana waxaa la rabaa inuu ilaaliyo muraacaat almasaalixi walmafaasid oo culummadu waxay dhahaan munkarka aad reebayso yousan keenin munkar ka badan iyo aad reebayso marka mararka qaar waxaa weya maxaa yeel shareecadu alla nebiga waxaa loo soo diray in masaalixda la soo jiito mafaasidana in la deriyo la riixo haddii aan la heli karinna in masaalixda la badiyo mafaasidana la yareeyo masaaisha maalan salafku isku khilaafeen oo kale oo ijtihaadku halkaan halkaan u jiidmi karo oo daliilku halkaanna suurtagal ku yahay halkaanna suurtagal ku yahay ma ahan inaad dadka furqo uga samayso oo aad tidhaahdid waxaan radinaa mas'ale noocaas oo kalea nin ku dhaqmay ayaan radinaa kaas alamru bilmacruuf lama yidhaha fidno waayo midkaas taa masalada iyado fidna ay noqonaysaa shaykhulislaam ibnu teymiya kitaabkiisa alqawaacid annuuraaniya tusaalayaal uu soo qaata masalan bisinka in lala jahro iyo in kor loo qaado iyo in hoos loo dhigo mas'aladaa iyadaa waxaa wey in kastoo la ogya inay raajixtaa in hoos loo dhigo salaat aljahriya haddana laakiin waa mas'alo salafkii aad uga hadleen hadalkoodii uu ku batay wejna uu lahaan karo qofka la jahro bisinka saa daraaddeed mas'aladaas inay furqo keenta lama rabo ninkii haddaad u sheegto oo ka dhaadhiciso waa leedahay laakiin hadduu asagu weli arko inuu daliil haysto dhinaciisa uu raajix yahay hadduu weli arko maaha inaad mimbarka intaad korto aad tidhaahdid qoladaasna waxay la jahraan bisinka bidcay ku sugan yihiin alamru bilmacruuf waayana aad tidhaahdid aadii waxaa weya fidno waayo sheekhulislaam waana furqo ninka u ololaynaya arrintaas min aladiina faraquu diinahum wakaanuu shiyacan kullu xizbin bimaa ladayhim farxuun isudala iska daa masaa'il oo ayagu ijtihaadku xaggay xaggaba u jiidmo oo nas sariixa aan ku soo aroorin maaha in dadka lagu inkiro mas'ala nas sariixa uusan ku soo aroorin dadka in lagu inkira ma aha kaana qofku waa inuu og yahay baabkan marka khawaarijta iyo muctasilada iyo murji'ada iyo kulligood waa ku liitaan baabkan alamru bilmacruuf nahy can ilmunkar ifraad iyo tafriid ayay uga dhex jiraan wاlcraad can اljaahiliin ay arkaan jaahiliinta in laga jeesto jaahilkuna marka jaahilka haddii kale waa kugu adab daroona diin kaa qaadan maayo isaga jeeso lidaalika xur bnu qays waa tii uu yidhi cumar uu ku yidhi markii adeerkiis ninkii ahaa cuyaynata bnu xisn alfazaari markuu geli yidhi amiirkan weji baad agtiisa ku leedahay adiga oo u soo fasax qaaday cuyayna markuu cumar u galay muxuu yidhi hiih ya bna alkhadaab wallaahi maa tucdiina aljazla wuxuu yidhi marka waa eedaysan tahay waxaa weyaan wallaahi maa tucdiina aljazla wax weyn nama siisid yidhi annaga wax weynaan qaadi jirnay wl xoolo badanaa nala sii jira adiga xoolo badan nama siisid ana iska reebaadiye waxuu ahaa markaas iska ad adag markaasuu cumar waxuu damca inuu edbiyo xuru bnu qaysa marka wuxuu yidhi ya amiir اlmؤminiin in اllaha tacaalى qaala linabiyihi khudi اlcafwa wأmur biاlcurfi waأcriض can اljaahiliin wahada min aljaahiliin kana jaahiliintu kama istaaga waa ka tegi cumar markaa iska dhaaf jaahilku marka wuxuu ku leeyahay in laga aamuso rada qof walbaa lama radi kara marka bacd الnaas aamusitaankaa raddi ugu filan ma ogtihin saas n salafku waa samay jireen taas laftirkaar taraajimta qaar waxaa ku yaala niman ayaga dhihi jira hana la radiye aad u raadi jira maxaa yeele waxay rabaan haddii la radiyo waa soo caanbaxaaya intaasay rabaan selafku marka shib waa ka aamusi jireen marka adoo inay kuu qiyaasan tahay ninka raddi wax kule ninkaan wax ku lahayn inay kuu qiyaasan tahay macna maalin walba inaad iska daba joogto qof adig inaad soo caanbixiso qofku maxaa danoo kugu jira nin dadkii dhibaayo oo dacwo ku faafsina dhexdooda haa laakiin midaan la aqooninba hadaa aduu soo caanbixiso fidno aan oolinba dalkan haddaad maanta dhan intaad ka hadasho ka hadasho ka hadasho dadkii baad bisii baraysaa fidnadii xataa yucallimuuhum ilaa ay wax ka baraan jaahilka xataa inta yucallimuuhum ay wax ka baraan wayubayinu lahum alxaqa ay u caddeeyaan xaqa uma alinkaar uma markaa dabadeed alinkaar nacam uma markaa dabadeed alinkaaru inkaarka iyo walcuquubata iyo cuquubada min bacdi albayaani waay marka caddayn ka gadaale waay marka wax loo caddeeya wa iqaamat alcudri cudurka la oogo baynahum iyaga iyo baynahum wa baynahum iyaga iyaga iyaga cudurka u dhexeeya in ma in la joojiyo nacam ayb marka cudurdaarka in laga baabi'iyo oo markaas wax loo cadeeyo markaa kadib inkaar iyo cuquubo ay imaanay nin iska jaahila markaa layskama radi kara in wax loo sheego sabaxa masaladan waa kaa khaldan tahay saa saa saa wey dhowsa yeelin markaas kadib in markaa la yeelo haadaa aslu diin sheekha mar kitaabka waa gabagabaynaya wuxuu yidhi haadaa kan aan soo sheegay aslu diini weeyaan diinka asalkiisa walmadhabi iyo madhabka ahluxadiidka waictiqaadu a'immati ahli اlxadiid a'immada ahluxadiidka ictiqaadkoodii weeyaan alladiina kuwaas oo lam tashunhum bidcatun bidc aysan dheehin aysan ceebaynin bidc aysan ceebaynin nacam walam talbashum fitnatun fitnana marka aysan talbiisinin walam tulabishum fitnatun fitna aysan talbiisinin ayb walam yakifuu aan fududaanin ilaa makruuhin fii diinin ilaa makruuhin shay la kahdo aan u fududaanin fii diinin diinka dhexdiisa lagu kahdo yani wuxuu ka wadaa yani waa dad culus waay oo miisaan leh oo diinkoodu yani riqatu diin kuma jirto saas u jeeda oo dad culus inay yani shay makruuha koraan waa ka culus yihiin shay makruuh ah oo diinta lagu kahdo inay koraan way ka culus yihiin iyaguna fatamasakuu qabsada muctasimiina idinka oo ku dhegan bixablilah alla xarigiisa jamiican dhammaantiin walaa tafaraquu canhu ha ku kala tegina xaggiisa waclamuu ogaada an allaha tacaala alla awjaba wou waajib yeela maxabatahu jacaylkiisa awjaba maxabatahu maxabadiisa wuxuu u waajib yeela makfiratahu iyo dembi dhaafkiisa limutabici rasuulihi rasuulkiisa kuwa raacay sala allahu alayh waali wasalama fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa wajacalahum wuxuuna ka dhigay alfirqata annaajiya firqada badbaaday waljamaacata almutabaca jamaacada la raacaayo ayuuna ka dhigay faqaala caza wajalla wuxuu yidhi liman iddacaa qofkii sheegtay annahu yuxib allaha inuu alla jecel yahay caza wajalla qul in kuntum tuxibuuna allaha qul waxaa tiraa in kuntum haddaa tihiin tuxibuuna allaha kuwa alla jecel fattabicuunii isoo raaca yuxbibkum allahu alla waa idin jeclaanaya wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinna alla waa dhaafaya subxaanahu watacaala nafacana allahu allah nagu anfaco iyaakum idinka bilcilmi allah nagu anfaco cilmiga wacasamanaa bitaqwa taqwana allah nagu dhowro min azayqi allah nooga dhowro zayqa iyo dalaalati baadida bimanihi alla galladiisa iyo raxmatihi iyo naxariistiisa wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin marka kitaabka duaakaasa kitaabkaan halkaanu ku dhammaaday musanif kitaabkan ilahay waxaan uwey naxariis inuu ilaahay subxaana watacaala uu cilmigan ugu naxariisto fii miisaani xasanaatihina oo ugu kabo annagana ilaahay waxaan weydiisanaya in nagu anfaco kitaabkii kale marka